Guddoomiyaha degmada Baydhabo iyo madaxa hay'adda ILO ee qaybta Baydhabo ayaa si wada jir ah xarigga uga jaray suuqa Sigaale oo ku yaala magaaladaasi kaasoo dib u dhis lagu sameeyay isla markaasina ay ku shaqaystaan xoogsatada farsameeya agabka lagu sameeyo biraha sida mindiyaha, alxanka, alaabaha wax lagu karsado, qalabka beeraha iyo kuwo kale. Munaasabadda xarag jarka waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka, farsamayaqaannada suuqa Sigaale, wasiirro, iyo bulshada qaybahooda kala duwan. Madaxa hay'adda ILO ee qaybta Baydhabo, Cabdi Kaynaan, ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu leeyahay suuqan isagoo sheegay in wixii hadda ka bilowdo lagu shaqaysan doono.
waxaan farxad weyn inoo ah maanta anoo ku hadlaya magaca hay'adda ILO oo dayactir ku samaysa suuqan Sigaale inaan maanta joogno xarag jarkiisii iyo wareejintii in bulshada dib loogu celiyo suuqa dhistaan kadib dad badan oo masaakiina halkan ka ganacsada wakhti adagaa la soo maray Ee, guddoomiyihii degmada ayaa u gartay ilaahay ka sokow inay dadkan meeshan loo dayactiro prioritigna ay helaan asagana waan u mahadcelinayaa waxaan rabaa keliya inaan maaragtay mahadnaq kadib aan dhaho guddoomiyihii iyo tiimkiisii iyo inta kale in suuqa wixii maanta ka bilaabato ay uu furan yahay Guddoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Cabdullaahi Cali Watiin ayaa sheegay in guddiga suuqan iyo dadka ka shaqaysta lagu kormeeri doono ilaalinta dhismahan iyo nidaamka loogu talagalay in looga faa'iidaysto.
dawladda hoose insha allah mayba waa ka kontrol doonta qaab mayba waa suuqa usan sheegayo way- insha allah mayba way- way way, eh, ka kontrol doona markasta koy doona qaab mayba waa nanka faa'iidaysahay walay una- una suubini wal mayba mayba bulshada mayba anfacan leh mayba waa yanagadena dhammaanto insha allah mayba waa eh, way fiiri doona mayba waa meelan suuqan meel kale yaa ka binaaw oo maarane oo oo basiibe eh. isuun insha allah mayba waa way dhisi doona si mayba waa dadka kale oo mayba baahda mayba waa ka jar mayba yoon mayba yo yo yo yoon ka faa'iidaysataa insha allah Qaar ka mid ah xoogsatada ka shaqaysata suuqan ayaa sheegay in baahi badan ay u qabeen dayactirka lagu sameeyo goobtan iyagoo ka mahadceliyey.
ilaahay mahadle ilaahay aan ka shukriyaan aan ka mahadiyaan Dawla- dawladda maamul goboleedka koonfur galbeed ma ilaahay aan ka shukriyaane aan ka mahadiyaane inti madii isigoo la- ka dhaalnoolne firshidda la dumi aan ka mahadyaan aan ka shukriyaane dhibanahay sidii dhallinyarada ina iyo odayaalkanina aabayaalkan ina dhibanahay sidii maamulka degmada maanka mahadnagaane intii u soo hool faylanayn soo beey oo safayluusanayn ka dhisi faylata boqolkiiba boqolkiiba boqol faylata kow dhiba eedanka gobni kuleela kuleel bana dilaayo waaba dawladda maamulka degmada meel faylanayn dhisi oo roonga fayla oo lakanasadow yanayn dhisi tuug walnin subi walnin dhisi walnin nidaami alxamdulilah meel ka shaqaysanonin subi kamahadsantiin Suuqan oo loo dhisay hab casri ah ayaa loo yeelay musqulo, goobo laga cabo biyaha, qolal kayd ah, iyadoo oo markii hore ay dhib ku qabeen xoogsadadii ku shaqaysan jiray.